ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa qaybtii labaad barnaamijkii gaarka ahaa ee xiisaha lahaa tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose barnaamijku xataa begelisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qaybtan labaad insha allah waxaan kaga hadli doonaa barnaamijka oo xafladan aan u qabannay iclaaminta natiijada tartankii xiisaha lahaa ee dhacay iyo sidoo kale abaalmarinta odayaasha dhaqanka jubbada hoose oo dhammaantooda ka wada simnaan doona insha allah abaalmarinta ay noogu talagashay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sidoo kale waxaa noo jiri doona kelimaad kala duwan oo odayaasha dhaqanka ay lahaan doonaan waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sidoo kale marti ku ah xafladda oo kelimad ku lahaan doona insha allah إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waxaan u yeerayaa ugu horayn aqoon-yahan cabdulxakiim oo ahaa guddiga barnaamijkii xiisaa lahaa ee tartanka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose cabdulxakiim muddadii barnaamijku uu socday halkan ayuu noogu soo bandhigay su-aalo xiise lahaa oo runtii si xamaasad leh badankooda ay kaga jawaabeen odayaasha dhaqanka oo halkan wacdaro kusoo bandhigay waxaa la yidhahdaa gari laba dhinac kama wada quslasiiso qolo unbaa guusha raaci doontaa insha allah labada majmuucana waxa ay kala ahaayeen majmuuco la magac baxday suldaan cabaas maxamed xaaji iyadoo majmuucada kalena lagu magacaabayay suldaan xasan ibraahim muudey oo labadoodaba ka mid ahaa salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan kusoo dhoweyn doonaa cabdulxakiim oo noo sharixi doona sida tartanku uu u socday dadaalka ay odayaasha muujiyeen iyo ugu dambeyntii natiijada بسم الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليال halkani waxaa lagu qabtay barnaamij aad iyo aad u xiiso badan oo u dhexeeyey laba majmuuco oo ka tirsan salaadiinta wilaayada jubbada hoose Ee, labadaas majmuuco majmuucada koowaad waxay ahayd ee, majmuucada lagu magacaabay ee, suldaan cabaas maxamed xaaji majmuucada kalena waxay ahayd suldaan xasan ibraahim muudey allah u naxariista dhammaantood waxay ahaayeen salaadiin kaalin mugle ku leh camalka islaamiga ee ka socda gobolka hase yeeshee uu galaaftay cadowga maanta dagaalka nagula jiro tartankaasi wuxuu ahaa tartan aad iyo aad u xiiso badan oo u qiimo badan oo u sharaf badan ayuu ahaa tartanka marka labada dhinac majmuucooyinka su'aalo waxaa jiray toban su'aalood majmuucadiiba min toban su'aalood oo toos ah ayaa jiray tobankii su'aalood majmuucaadku sidii la rabay ayay uga wada jawaabeen mid waliba waxay ku heshay darajo ah labaatan darajo ayay ku heshay wareegii labaad markii la guda galay eh, waxaa yaalay su-aalo kaleeto oo sideed su-aalood ah oo min afar ay ugu aadayso marka majmuucada eh, suldaan xasan ibraahim muudey majmuucadiisa wadarta guud ee ay keentay markii laisku daro majmuucadii eh, da- tartankii iyo su-aalihii markii laisku daro warartooda guud waxay noqotay labaatan iyo afar ayay noqotay meesha kale majmuucada kale ay iyana ka keentay wadartooda guud markii laisku daray buundooyinkoodii labaatan iyo lix ayay ka keentay sidaas ayaana markaa barnaamijkii uu noogu soo gabagaboobay natiijaduna sideedaba tartan hadduu dhacana ee, labada dhanba wax hadda la sheego ma kala horeeyaan hase yeeshee waxyaabo yar oo waxaa jirto oo la iskaga hoos ay isu hoosgaleen ayaa jirto markii hore tartanka waxaa sitay oo kaalinta koowaad amuu galayaa aan lahayn suldaan xasan ibraahim muddey hase yeeshee markii dambe waxaa la yidhahdaa ciyaar waagelin dambe jamaacadah ayaa ku guulaysatay oo sidaas ayaan barnaamijkii aan usoo dhiraan dhirinaynay muddada dheer intaas ayuu kusoo gabagaboobay waxaana u rajaynayaa labada majmuucaba inay guulaysteen oo anagu tartankeen wuxuu ahaa uun keliya inaan isbandhigno oon aragno kaalinta heerka aqooneed ee salaadiinta marka taasna waxay muujinaysaa in iyo ay aada iyo aad labada dhanba ay u dadaaleen ayay muujinaysaa marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa ciid lmubaarak kulu caam waantum bikhayr taqabal allahu minkum wa mina صالح العمل السلام عليكم ورحمة
الله جزاه الله خير كاس وحو أها أخويهن عبد الحكيم دوميها قدقا تتنكا أضياشا لغنكا إي ولاية إسلامي قاه قبل كجبادة هوسه oo nooga warbixinayay hanaanka uu u socday tartanka iyo sidoo kale dadaaladii halkan ay kusoo bandhigeen odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo laba majmuuco kala ahaa sida uu sheegay aqoon-yahanku odayaasha runtii waxay soo bandhigeen tartan aada xamaasad u leh su-aalahana aada bay u badnaayeen labada dhinacna intooda badan waa ay ka jawaabeen aada bay u mahadsan yihiin ayaan mar kale leenahay iminka waxaan u yeerayaa odayaasha dhaqanka ee martida ku ahaa barnaamijka si ay halkan kalimaad kaga soo jeediyaan waxaan ku hormarayaa majmuucada laga guulaystay ee xasan ibraahim mudey bal siday u arkayeen tartanka iyo natiijadiisa iyo dareenkooda iyaga ayaa kalimaadkooda isku xigsan doona insha allah amiirkooda intii majmuucada ka mid ahayd ee lixda kale ee odayaasha ah sidaas ayaan u wadi doonaa insha allah kadib majmuucada kale ayaan gudageli doonaa laakiin marka hore waxaan u yeerayaa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan cabdiqani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم magacayga waa sultaan cabdiqani cabdullaahi maxamed naqiibka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isla markaana ah naqiibka beesha maxamed sawir runtii tartanku sidaba wax loo baahan yahay oo aqoonta ku dhisanto oo qofka mustawiisa aqooneed buu ku ogaadaayo maaragtay waxaa laga qaadaa tashjiicin bay u tahay maaragtay dadka wax mar walba loo baahan yahay oo odayaashana aad buu anfacaya iyagu dee jaanisyo badan oo ay kutub badan ku artaan male laakiin marka dowlaadka iyo tartamada ayaa duruus lasoo koobay oo laga soo shaqeeyey oo lasoo khulaaseeyo muhiima la keenaa marka runtii aad iyo aad baan tartanka ugu faraxsannahay noona anfacayaa waxaa si gaara haddana ugu sii faraxsannahay labada majmuuco magacyada ay u doorteen majmuucooyinkooda oo laba naqiib oo wilaadada jubbada hoose ka tirsanaa oo labaduba naga shahiiday saan u rajaynayna ilahay agta uga rajaynayno iyagoo weliba shaqadoodii maalmeedka ku jira ay shahiideen magacaana waxaan u dooranay waxa weeyaan inay qudbu xasana noo noqda inaan ku dayanno nuqabadu inayn ahayn dad maaragtay dhiigag ururiyo oo wilaada dhibo oo ag taagnaado ma ahayn inay maaragtay jihaadka galaan ay ku shahiidaan ay ku dhawacmaan oo maaragtay ay faqriga mujaahidiinta kula jiraan ay wiilashooda garab iyo gaashaan u yihiin marka tartanku aad iyo aad buu xiiso badnaa waqti waxaa sidan xiiso badan leh oo faa'iido badan leh waqtiga lagu soo aadiyey oo maaragtay maalinta ciidda ahayd ee muslimiintu faraxsanaayeen oo ilaahay maaragtay dembi dhaaf iyo kumaanba kumaankumka uu siinayo dembi dhaaf ay ay tahay munaasabado isbiirsaday weeyaan marka adeer tartanku waa mid xiiso badan waa mid wanaag badan waa mid maaragtay aad ugu faraxsannahay wabilahi towfiiq intaadan ka bixin n sidee u aragtaa in garabka kale ee adigu un aad guddoomiyaha u tahay si guud odayaasha in maanta ay xoogaa guusha ku yara raacday bal dareenkaad dareenkaygu waa anigu farxad mar kastaba ta maadaama odaygii baan ahay tii guulaystaba anigu waa kuwa ku jiraa marka xaggan waa ku jira xaggan waa ku jiraa marka astanba wax de ma wax farqi ima muujinayso ma inaan kooxda ani horfadhiyay ay guulaysato iyo walaalkay maaragtay afhayeenka kooxda horfadhiyay wax dhan waa majmuucadii waa nuqabadii marka waxaa farxad noo inaan guulaysano kulliganaba gaar ahaan walaaladan ay guulaystaan aad iyo aad baan u faraxsannahay markii hore xoogaa xifaaltana jiray bal ka waran markii tartanka natiijada la shaaciyey xaaladdu way degtay bal jawi siduu kusoo noqday mada markii markaa dagaal baa jiray hadda dagaalkii moogtahay waa waa uu istaagay dagaalkii oo markaa waa tartan baa jiray nin walba maarata wuxuu lahaa adigu maarata adigu kaalinta gobaad kaalinta gobaad gal kadibna hadda waan u hambalyaynayna walaaladana waan ku faraxsannahay iyagaa guushii qaaday iyagaa maarata ilaahay waafajiyey waana de ujeedaayo laba dhibcood ma ma ما ما واحد بدن ما لو كان ما ها والنصيب بس يا لو كان ما انا رقوا رقوا تسعدين وتسعدين مركا وان سودان حكوا حكوا عجب سنه سؤالها ايماني والله يا سؤالها ايماني وحي انه عجب سنه oo naga hoos baxday oo maartay su'aashii cilmiga ahayd ee jamaame iyo maartay taariikhda laga sheekeynayay oo runtii maartay dadku in aad ugu baraarugin iyo waxyaalaha inaan nabadgaraysano oo maraykanka iyo kenya iyo cadowga marba lalaynayo inaan nabadgaraysano marka su-aalahaas aan aada ugu baraarugnay oo maaragtay aad aan- labada dhinac way soo hareer mareen labada su-aal ahaa aada uguma baraarugun laakiin hadda kadib inaan insha allah aan dhug lahaano oon maaragtay aan aan ka rajaynaa ilaahay oon si gaara uga warhayno insha allah aad baad umaadsantahay kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdiqani gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan xaflada gunta iyo gunaanadka u ahayd tartankii xiisaha lahaa ee odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah jubbada hoose dhex maray ayaan qaybihiisa hore ku guda jirnaa kalimaadku aad bay u badan yihiin odayaal dhaqan oo kala duwan ayaa halkan ka hadli doona qaybaha dambe abaalmarino muhiim ah oo qaali ah oo wilaayadu ay odayaasha ugu talagashay ayaan halkan ku bixin doonaa insha allah suldaan cabdiqani iyo dadkii garbihiisa joogay ee uu ka duulayay ayaan markaan siinayaa iyaga ayaa u yeerayaa lix ruux oo kale ayaa isku majmuuco ay ahaayeen dareenkooda iyo siday u arkaan xafladda ayagaan siinayaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعي وحسن طاهر علي نقيب كترسان نقبضة جبضة هوسة ولا الله سبحانه وتعالى أيان ومهد علينا ثم إذا عدى الفرقان ونوغة وتمانتا ترتن كان قيمها له هرينا أنو رقا يوقبتي وكتشري ومركي لبضة قول اسكتشرين maalinkaasna labada dhinac dhinacii guuleystaan ku jiray maantana labada dhinac dhinac laga guuleystaan ku jiraa waa maalina waa lugurida maalin waxbaa ridaysaa jasaakum allahu khayran baan leenahay marka aad baan idinkaga mahad celinaynaa ka iclaam ahaan tartanka aada noo qabateen mar kastana waxaan jeclaan lahay in naloo soo celceliyo si loogu baraarugo oo wax loogu barto waxyaabaha hadda dhiman marka aad baad u mahadsantihiin baan idin leeyahay waayahay intaadan ka bixin namadoonada odayaasha dhaqanka jubbada hoose aad ka mid tahay waxaad sheegtay in lagaa guuleystay oo aad khirsan tahay ka waran qolada kale maxaad u rajeynaysaa maadaama ay guuleysteen wallaahi hadda niyahow inaan guulaysano annaga iyo in aan ay naga guulaystaan dhammaanteen horta hal majmuucaan wada nahay sida guud annaga unbaa iskala qaybinay waa arday dugsi wada dhigata oo nin kaalinta koowaad galay ninna kaalinta labaad galaana wax cudura uma arka aniga marka jasaakum allahu khayran walaalahay baa guulaystay wanaag wanaag baa u rajaynaya khayr tartamada noocaan oo kale maxaa laga baran karaa tartamada noocaan oo kale waxaa laga bartaa in maskaxda dib loo shiilo in waxa weeye waxyaabaha dhacdooyinka la qoro oo berri ka hor imaan kara oo sida kuwa- kuwii maanta oo kale ay- yare la gafahayo oo kale la diyaariyo oo nin walba buuggiisa qaato markii idaacadda laga soo daayo oo la yidhahda taariikh hebel maali hebel bay dhacday waxyaabahaas oo kale laga baran kara jasaakum allahu khayran maxaa ka hoos baxay oo aad is leedahay way qumaneed inaad markaas sheegtid wallahi niyo waxa waxa iga hoos baxay niyow een, labadii hadda ee, suldaanku sheegay sidii maandhabey oo kale ee, gaaladii ku baktiday waa waana- waa waa Yaa naga hoos baxay waa naga hoos baxday waxyaaba badan oo noocaas aa naga hoos baxay oo aan hadda aan maarata iyo kuwo kaloo hadda maskaxda annada ka maqan waa jira oo aan nala su-aalin wacan.
marka insha allahu tacaala waa hadda Ugu kabacdi dambeyntii wilaayadu maxaa leedahay oo tartanka noo martigelisay si guud walaayada waxaan leeyahay walaayada waa u mahad celinaya jasaakum allahu khayran mar kastana waxaan ka codsanaya maadaama walaayada inta la kala jira hadda ay walaayo cusub tahay in tartanka iyo aqoonta iyo wax siyaasiga iyo kor u qaadista walaayada in la soo celceliyo jasaakum allahu sidaasaan kula dardaarmaya jazaaka allahu khayran xasan nuur sabtuur oo ka tirsan odayaasha walaayada jubbada hoose maanta waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay kulan noocan oo kale walaayo cusub qabatay qaabka loo soo habeeyey sida loo taabageliyey sida odayaasha u diyaargarooween sida ay u fahansan yihiin tartamada intaan soo arki jiray waxaan u malaynaa tan ugu fiicneed aan maanta aan arka ay tahay aadan ugu farxay inkastoo nalaga badiyey gar laba qof kama qobol qosiiso marka anaga maanta waa nalaga badiyey laakiin waxaa is leeyahay mar kalaa ka badan saaxiibadeen anaga waxaa is leeyahay maanta guushaada ka iskale laakiin waa nala- waa nalaga hoos qaaday marka waxaan leenahay ad iigana u taaniyeynaa adna qaado saaxiibkaana u qaad waa saaxiibadii waa walaalaheen waa hal walaayo annaga le isku qaadna annaga le kala qaadan insha allah waxaan leeyahay dadka maanta walaalaheena ah inay aan isdhiganin waxaa imaan doonta walaayo kale in laga tartamo oo tartanka iyo aqoonta iyo wacyigelinta la waday lala ballaariyo ee aan la dhihin aqoonaan leenahay ayaan la fadhiisan waxaan leenahay dadka odayaasha in ay dadaalkooda badiyaan cadowaan ugu xiriiro dhinaca aqoonta waxbarashada halganka wax dhinac kastaba in lagu dadaalo waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaayo aad iyo aad u dadaashay intay jirtay iyo inta maanta ay qabatay wax isku dhow maaha waa wax la rabo in walaayaadka kale ay ku daydaan walaayadan waxaan leeyahay dadaalkooda iyo shaqadooda iyo hooshooda inay sii laba jibaaraan aysan meesh ka sii wadaan aada umaasan tahay kaas wuxuu ahaa xasan nuur sabtow odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayuu ka mid yahay majmuucada xasan ibraahim mudey ayuu ka mid ahaa weli majmuucada ayaan ku guda jirnaa qeybaha hore ee xafladda ayaana tallaabsanaynaa salaadiin kale ayaa nagu soo maqan mid ka mid ah salaadiinta ayaan u yeerayaa majmuucada sultaan xasan ibraahim iyo kelimadiisa sidaas ayay xafladdu noogu socon doontaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo qeybaha dambena waa qeybtii aan ugu talagalnay abaalmarinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مقعي هو سلطان محمد نوح عبدي سلطان محمد عرب سلطان كبيش الدودي يقول كجبده هوسة أركا ما أنتم هذا هو المليان إن إذا عدى الفرقان ونقبة ترتن نقول عصب وأن ولي أن أركين يولي إنه قبل كاش أحمد أبو يونس ما أنتم نقداش إنه حكي في الرواق أي شيء يسقى الفرقان وحنا ورابح أنتوا يلا كي قدوا قايل تون مرقوا عيوان نقول عصب كبد هيت أركا وحنا ترتم يلا إن ما أنتم idaacadahan ka dhageysan jirnay qolo tartantee maanta duurka anagu nagu yimid weliba waxaan islayn waa guulaysateen hadda guushii aan isbadeenna waa oday saaxiibkay suldaan xaydar shaanbaydiisi aa naga qaaday calaa kulli xaal guusha marka waa waa bahasha marka hadday qaadaan haddaan qaadno waa isku mid ah marka laakiin maanta waxaan meesha ka maqalnay waxaanan aqoonoo badan wax naga maqnaa marka waxaan leenahay noo soo celceliya aqoontarada ku dhismaysa maanta cashuur anugu maqli jira laakiin shaambay maanta igu cusbay marka waxaan leenahay noo soo celceliya waa aqoon kororsi waa farxad iyo walaalnimo waa isdhexgal marka waxaan leenahay noo soo celceliya intaadan ka bixin suldaane tartanka xamaasad gaar ah buu lahaa siduu ku bilowda iyo sida hadda lagu kala tegayo oo runtii aad bay ugu kala qurux badan yihiin adugu si gaar ah xamaasadda socotay maxaa kugu cajaa'ibsanaa muddada aan tartanka ku guda jirnay ah niyo waa waan ku talinayaa هذا سؤال هذا ماشي كيمت سؤال أنا أنا إسلها نيوم ما رجع حتكون جواب دونتا معاك كنت المعام دونتا واحد معناه بيجي لا ينقيين مرك إلى يسقوا إلى يراني رجع حيقر شيء زنهار ترجع وحياة معناها معاك ما بديه دونتا لكن مرك اللي يري وإلى يسقى بس قاعد مالك لو قرتي سيدا مرك مالك استوعبتك تحلى تكرر سنة يسموكته ورتو حياة إلى يابك بدنا بكم دهيت مرك السلطان كصاحب كيو يري وإليس أما قرح أنا وحنا لوني ما رجع حديه دونا معاك ودمتوش هذا ما يتوش ما ليس وكم ديكاس مركا أرتا واحد يهيد وحبا أن معناها نوع عصب شخصيا نوع عصب أه واحد كله جرى حماسات ما هنا ترتنا عادي هنا سعودي waxaa qolo walba guul bay raadinaysa shuruub badanaan gelaynay waxbaan falanqaynay waxaan lahay waxaan ka fakarin qaybta dambe welibana waxay ku dhammaan doontaa si farxad ah diidaal qaadada marka waxaan isleen kaalinta kuwaad kaga hormarin weliba tobanka su-aalada hore waan waan qoranayno markay tobanka dhamaato waxaan isleyn idinkaa ku leh su-aalihii dambe nagula gaadiya laakiin haddana waa u hambalyaanaynaa afhayeenkeena iyo saaxiibadeen waan wada guulaysanay waan soo dhawaynaynaa waxaan leenahay noo soo celceliya annagana aqoon kororsi bay noo tahay nashaad bay noo tahay walaayadana waa walaayo cusub marka waxaan rabaa dhismaheeday ka mid tahayba howlaha noocaana hor socodkeeday ka mid tahay waan idin hambalyaanana idinkoodhanna waayahay aad baad umahadsan tahay innagana sidoo kale cid wanaagsan ayaan ku leenahay dhammaan iyo odayaasha dhaqankaba halkan jooga xafladda ayaanu weli ku guda jirnaa kalimaad kale ayaa nagu soo maqan gebagabadana xafladda waxaa noo soo xiri doona insha allah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isaga ayaa abaalmarinta halkan ku bixin doona biidni illahi alkariim laakiin dhankii odayaasha ayaan siinayaa iyo kalimaadka gaar ahaan weliba majmuucada guulaysatay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد anigoo awalan ku bilaabaya magacayga magacaygu waa axmed nuur mataanow ahna suldaanka beesha biimaal waxaa awalan si guud tahniyad iyo bogaadin u dirayaa muslimiinta meel walba ay joogaan waxaadin leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wabacdu waxaan leeyahay awalan maanta halkan aynu joogno markiskan qiimaha iyo qaayaha badan ee waxyaabaha quruxda badan lagu xardhay haddana lagu tartamayey masaa'il aan maadi ahayn oo diini ah iyo kuwa aqoon guud ah si guudna tartanka wuxuu ahay tartan diini maadaama aan nahay nuqabaa alislaamiya ee lijubba asufla annagoo laba majmuuca ah waxaa maanta inta ku tartannay tartan aad u qiimo badan oo aan hore noo soo marin marka waxaa aad noo xamaasad gelinaya awalan ilaah oo na tasliimiyey oo na sugay annagoo nuqabaa alislaamiya ah walaaya islaam iyo dadkeedu u adeegaya halka annaga ee jiraan rag dhigeenna oo meel aan maanta ayagoo daarulmamar joogo ku qulumay waxaan waxba ka jirin oo maantii iyo berrina nolol wanaagsan aanu ahayn waayo annaga ballanqaad ayaa haysanaa ilaah ayaana noo ballanqaaday adduunyada korkeedana ninkii toosnaada oo camal wanaagsan la yimaado oo midakarin waa untaa in ilaahay uu noolaynayo nolol wanaag badan marka insha allah waa fil aakhirina maadaama aan mujaahidiinku nasab sheegano oo dad diid u qadmeynaya aan nahay cinda rabbihim insha allahu farixiinna ahaano oo meeshii walaalihii sida aad dareemaysaan majmuucaadka lagu kala magacaabay maanta gaaladii cumilada ahay ama maraykanka oo ayaga dilay oo gacantooda ilaahay ku sabay ayaga way dileen laakiin annaga waxaan aaminsannahay fi dunyaa kaana xayan wa fil aakhira haddana xayanna yihiin way nool yihiin marka weli waxay dheer yihiin ilaahaa doortay waa shuhadaa saan xisaabeen insha allahu jannatulfirdows alaclaa inay ku nool yihiin qofka shahiidkana waxaa waaye awalan marna naftiisa ay ka bahdo waxaan qiyaasaynaa qanaadiil oo min qanaadiila carshuraxmaan inay naftiisu isla markii ay harsan doonto qolofkana meelahaanu iska yaalyaallo ama qabri la geynayo marka taas ayaa aad xamaasad noo gelinayso naguna abuurayso mar walba iyo xilli kasto tawxiid inaan ku dhimino iyo annagoo diinta oo islaamka u adeegayno insha allah waxaan rajaynaynaa walaalihii inaan kula dardaarmayaa maanta magi iyo walaalaheenna ee qaateen si uusan u dhumaynin oo mar walba la sheegayo meel walba xafladda marxaban bikum magacooda laleeyahay oo magacooda uu taagan yahay majmuucooyin lagu kala magacaabayo waddadii ayaga ay aadeen in annagana insha allah nagu dilo insha allah allah xaggiisana waxaan ka rajaynaynaa daarusalaam inuu nagu nooleeyo adduunyadana noloshan wanaagga badan uu nagu nooleeyo insha allah waxaan leeyahay hanii'an lakum majmuucadina la tartamaysay oo guulaysatay waa idin hambalyaynayaa idinkoona ah majmuucada naga soo horjeeday haddana naga mid ah insha allah guush waa wada leenahay laakiinse hadda idinkaas sido insha allahu tartankan iyo tartanka xigana waxaan codsanaynaa iclaamka alfurqaan iyo walaayada jubba asufla oo ugu horeeyo waaligeena sheekh axmed abu yunis insha allah in walaayaadka dhigeenna ay nala tartansiiyaan si aqoonta ay u baahdo cilmiga haddii lagu tartamo ama la bixiyo insha allah wuu ziyaado doonaa haddii kitmaan iyo maxaa la dhahay nin walba wuxuu haysta meel uu la fadhiyana intuu haystay ayaa ka baaba-ayso marka si guud nuqabaal islaami waxaan dardaarmayaa farxaddan iyo reereentan iyo nashaadkan waxaa lagu helay oo adeedka iyo khidmeynta diinta islaamka mar walban insha allahu in arrinkaas ku taagnan ayaan rajeynayna insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin wcalaa umuuri dunya wadiin وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الرحمن وحنا ملينا إن شاء الله سجود أهان مسلمين تعالمك عيدان عيد المبارك عيد الأضحى أنت إلهي سبحانه وتعالى سو قارسي عيدان بركة وضعته سجود أهان عالم كلن مسلمين تا وأنا ملينا إن شاء الله وحن سيدو كلو مهدينا مهد علينا ولا يدينا jubbada hoose waaligeena abu yunis iyo maxaan ku irahdaa raggiisa makaatibtiisa insha araxmaan ciidan aad baan u faraxsannahay si wanaagsan ayaa loo ciiday waxaan ku leeya rasuulka sal alla alay wasalam markii ciidaha musallaha la aadaya wuxuuna faray inaan waddooyinka iskhilaafno aan ku aadna maxaan ku irahdaa wadda subaxdii markaan soo noqonayna waddo kale aan soo marno annagoo tiika aan baqaadayno waddooyinkii aan iskhilaafinaynno takbiiraadka maxaan ku irahdaa si kor aan u qaadayno aan ciidda soo dhoweynayno maasha allah aad iyo aad baan u faraxsannahay haddii aan nahay nuqabada jubbada hoose farxaddeenna maanta aad ma la sukoobi karo waxaa noo xiga arrinta ayada ah nuqabadii jubbada hoose oo maanta tartan la siiyey tartan cajiib leh oo maasha allah dadka aqoontooda kor loogu qaadayo maxaa yeele dadkan culimo way maanta su-aalaha la weydiiyey dadka qaarkood meelaha kala joogo ma ka jawaabi karaan ilaahay subxaana watacaala ayaana karansiiyey na fahamsiiyey dadaal iyo juhdi badan aan ku bixinay tashi badan maskaxdii oo la dhalaaliyey markii dambena insha allah maadaama aan kala baxnay raggeenii laba jaanib aan noqonay walaalaheenna suldaan cabaas majmuucadii ku magacawneed iyo majmuucadii kale oo annaga aan ka tirsaneen oo xasan ibraahim muudey ku magacaawneed tartan badanaa dhexmaray aad baa loo dadaalay haddii macnaha maxaan ku yidhahdaa hoos baa la iska qaniinay saaxiibanaa saaxiibteena kulli maasha allah haddana guusha walaalaheenna ayay raacday insha allah ayadoo marka hal boynti iyo wax lamida ay nooga qaadeen waana soo dhoweynaynaa insha allah waana ku qanacsannahay hadda guusha rag markay legdamaan qof unbaa hoos maro macnaha waa waan rajaynayna insha allah inay macnaha ama ay guuleystaan ama aan guuleysan waxaan ku fadhina ayay ahayd waana ku qanacsannahay insha allah maasha allah waxaana soo jiitay su-aalaha nana weydiiyey su-aalo diini ah su-aalo maxaan ku rahda juqraafi ah iyo su-aalo ay nooc isugu jiro ayaana nana weydiiyey maasha allah waxaan filaha maasha allah kolley aad ummadda naga dambeyso dhegeysato si macquula oo hufan odayaasha inay u dadaaleen ayna aga shaqeyn insha allah arrimahaas waxa weeyaan maxaan ku irahdaa markaan dadaalnay waa jireen waxyaaba aan fahmi weyne sababto waxa waaye qofka waxa waaye rasuulka sal alay slam qur rabbi sidni cidma liiray asaa siyaasad liiray cilmiga inuu siyaasado annagana haddee waxaa macnaha maadaama iska nahay dad iska masaakiina haddee dadaalkiina intaas tegiy insha allah waa waana ku faraxsanna insha allah hadduu ilaah idmo
waayahay kaasi wuxuu ahaa suldaan maslax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose idaacadda alfurqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa xafladda gebagabada u ahayd tartanka xiisaha leh ee odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose loo qabtay oo lagu soo beegay munaasabadda ciidul adxa markan waxaan u yeerayaa majmuucada kale ee suldaan cabaas maxamed xaaji majmuucadaasi oo tartanka ku guulaysatay aad baa laisugu dhowaa xaqiiqatan majmuucada sultaan cabaas ayaan iminka siinayaa iyo kelimaadkooda dhankooda ku wajahan waxaan ugu yeerayaa ugu horeen amiirkooda sultaan duuba kadibna waxaa noogu xigsan doona odayaasha kale الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد آه، إن شاء الله تعالى أولا الله سبحانه وتعالى يا أم هذين يا marka xigta waxaan u mahadinayaa xarag shucaab mujaahidiin ugu horreeya amiirkeenna abuu cubeeda xafidahullah waracaah iyo makaatibtiisa marka kale waxaan u mahad celinayaa walaayatu jubba sufla ugu horeeya amiirkeeda sheekh axmed abuu yunis xafidahullah waracaah waxaan kaloo u mahad celinaya halkan idaacadda alfurqaan oo qabatay tartankan iyadana waan u mahad celinayaa jazaakum allahu khayr ayaan leeyahay maadaama lagu jiro ciidda waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kullu caamin wa antum bikhayr baan dhihi ciid wanaagsan ayaan leeyahay dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa ciidan nasriga iyo guusha uu nagu gaarsiiyey inuu ciideeda kale nagu gaarsiiyo caafimaad iyo guul iyo baraabar iyo meel kasta oo maanta cadow naga haysta ilahay cadowgiisa nooga qaado iyo bariga afrika oo loogu dhawaaqo dowlad khilaaf islaamiya loogu dhawaaqo insha allahu tacala ilahay ka rajaynaynaa aad baan ugu faraxsan walaalkay jazaakum allahu khayr nuqobada jubba sufla un baan dhammaanteen nahay waxaan malaynayaa isaga waxaa hogaaminayay walaalkeena guud sheekh cabdiqani waa gudoomiyaheyna maadaama anigana afhayeenka ahay kulli waa guuleysteen insha allahu tacaala sidaas ayaan leeyahay walaalaha tartankan had waa un sidaa waxaa loo qabanayana waa un falyatanafasi lmutanaafisuun in xoogaa lagu macnaha lagu kala hormaro oo la dadaalo unbaa tartanka mar walba loo qabanaya waxaan leeyahay walaalahi waa guuleysteen wax hadda ay ay naga dhaceen midna ma jirto insha allahu tacala waxaan leeyahay niyada kheer iyo wanaag u sheega dad hal ayaan nahay cadowgan waa u midaysannahay kitaabka ilahina waa u midaysannah biidn illahi tacaala walaalaha waxaan kale u taaniyadeyna aan ku kala magacawnay oo ilaahay subxana watacala shahaadaha ka aqbalo iyagana loogu magacdaray macnaha tartanka loogu magacdaray maadaama tartanka loogu magacdaray walaalahaas waxay ahaayeen rag ka mid ah noqobada jubba sufla ayay ahaayeen ayagana ilaahi subxana watacaala ayaa doortay intaa kadib waxaan leeyahay dadka muslimiinta walaalayaal waad ogsoontiin maanta waa la kala tegey dad waa muslimiin oo diin ilaahay subxana wa tacaala raba inay ku dhaqmaan dadna waa dad gaalo ah iyo dad gaala soo raacay waxaad ogsoontihiin bariga africa maanta waxaa ka socda loolan oo kitaabka allah subxaana wa tacaala dad wada oo jecel inay ku dhaqmaan ku nastaan ilaahay ku caabudaan ilaahay subxana wa tacaala diintii ku baxaan waxaa ka soo horjeeda dad lid ah oo gaalo ee gadaal ka soo riixayso dadka marka waxaan dhihi lahay soomaaliyeed oo muslimiinta ah codkeyga meel kastuu gaaro maqlayo in ilaahay subxana awalan ay ka baqaan oo waxa loo maanta xarag shubaab mujaahidiin u dagaalamayso waa wax nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhooshiisa ee u jabtay wejigiisana loo dakray wey ma aha inaan raadinayn annaga maanta wax gaar ah inaan adduunyo raadinaynana ma raadinayno wallaahi waxaan ummadda muslimiinta maanta jecelnahay kuwa maanta naga soo horjeeda oo dagaalamayo oo diinka ilaahay ka hor imaanaya waxaan jecelnahay intaan laan lahayn inay ilaahay kitaabkii usoo laabtaanay toobad keenaan waa aad baan u jecelnahay dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan dhihi lahaa meel kastoo dal iyo dibad meesha ay joogtaan ogaada waxa ishayo xarakatu shabaab iyo niman murtadiin ma ahe waxa ishay waxa waa kitaabka allah subxana wa tacaala iyo sunnada nebiga oo xarakada ee maanta nooleysay iyo niman lid ku ah oo gaalo ee soo tarbiyasata maraykanka ingiriiska talyaaniga burundiiska ugandheeska war nimankaa dalka nalama leh dalka annagaa ilaahay na siiyey maantana waxay u socdaan tarawaadkeenni iyo baddeenni iyo guryaheenni iyo dhulalkeenni bay qaadanayaan dad muslimiinta waxaan dhihi lahaa marka inaad baraarugtaan ood kacdaan maanta xarag shaal mujaahidiin cadowga alla subxana wa tacaala way la dagaalamaysaa wayna dhiig bixinaysaa biidni illaahi tacaala ayagoo dullaysanna dalka way ka baxayaane dadkiyo muslimiinta ahoo waxaan dhihi lahaa dal iyo dibad nin kastoo kac oo diinka ilahay u kacayaan dhihi lahaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه وسلم أول مقعيقة سلطان عبد القادر حيد الروح سلطان كبيلة دريت الحمد لله إلهي ومهد علينا وحكرا ومهد علينا والغا jubbada hoos iyo makaatibtiisa oo xafladan iyo qabanqaabadan ashadkeeda lahayeen si gaar waxau mahad celinaynaa idaacada alfurqaan oo maanta taariikh cusub noogu bilaabday gobolka jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaame tartan oo caalami ah hor ah u arkan oo xusuus badanna geliyey walaayadiina aad ay u taabagelisay walaayada jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame amiirkeedina u mahadinaynaa oo gowsha leh insha allahu maanta taariikh cusub ayaa noo bilaabatay waxaan leenahay tartankan waxaa noo siyaadiyey wax hadaay maskaxdan aa ku jiran waxaad ka dambeeyana waxaa ku dadaali doonaa habeenana u samayno taariikhda aan qorno ayaa rajaynanaya ilaahay idinkiisa maanta inagu abuurantay hore macnaa waa fudeedaysanin waxba kama dhiganinin waa maqleynin tartan la qabto oo waa ka maqleynin dacada waa ka maqleynin laakiin maanta unankayna qabatay alxamdulilah si wanaagsan waa noogu dhammaatay aad baan kheyr badan ilahay xaggiisa ka rajaynaynaa walaayadana waa u mahad celinaynaa hidaada alfurqaan waa u mahad celinaynaa insha allah haddii si ilaah yaraado degmada gobolka jubbada hoos hor uguma dhacan maras ka dhacay labada jubbo markaa isku jireen oo jubbada dhexa lasdhihi jiray jubbooyinka la dhihi jiray ani naftkee waa ligu martaqaaday waa ka gaari waay badda xeeba jiray maalintii ma tegin laakiin idaacada ka dhegaysanay laakiin gobolka jubbada hoos waa ku cusub yahay waxaan rajaynaynaa mar rabbi in lagu soo celiyo aad baan ugu faraxsannahay waana jecelnahay waana rajaynanaa gobolka jubbada hoos inaasnagu soo celceliyo u soo kaashana idaacada alfurqaan waan rajaynanaa tartankan maanta kadisasnagu ahaa war uma haynin mati intaa kasoo gelina qalbigayn soo asnoo sheegaayey haddani markii muddo ay socotani waa isfurfurnoo qalbiga waa noo degay markii hore waa dareena noogu jiray waxaa ka baqayn odayaasha waa isku mid cabsi waxaa ka qabnay inay qayb unun haga mid eh waa lagu wada jurale mogsoonta idaacadeedii hadda laga deeyo odayaashii waraab aka daba guux ay naqato aadoo u ceebsanayn waxaa leheni ilahi aniga badbaadiyay dhammaantaanbo horta aqoonta iyo wax laisweydiiye horta macnaa waa arrin aad cijaab ah oo fiican oo wanaagsan waay haddii maanta xirg jiid ay naqa laheed majmuucdan inag xoog badan laheed sababto mataanooyo maslax iyo xasadaahir iyo carab iyo dad waaweynoo ku jiro onaga hadda aqoonyahanka iyo shariifka ku ceemil mogmaane waxaa ka cabsinayna xirijiga ay naqato dhulka jilbaha nogula daro laakiin su-aalaad haddii naqatay waa diis miis waay macnaa alxamdulilah de dhammaantaan isku mid nahay kulli baa guulaysan dadka ilmaha weligood waraaw ma arkan waana lagu guulaa mogta canuuga yar hadda waxaa leeyahay waraa waraabaa jooga banaanka u bixin soo noqo waraabaa jooga lee mogta ilmaha yar yara lee mogta waraab cid aragta male marka magacaasas lee waraa waa wax shay oo aad u qaabdaran waay haddaa kaa daba qaylin waa dhib leedahay adeerow tartankan sanadkan inta lagu qabtay waxaan rajaynaynaa in lagu qabto muqdisho villi somaliya lagu qabto aan baarlamaanka maanta ay fadhaan qolooyinka ridida odayaasha leh mogtahay baarlamaanka baarlamaanka odayaasha leh mogtahay ina baarlamaanka soomaaliya ku yaalo muqdisho ku yaalo maanta uyka ay fadhaan carafadan ba ilahi waxaa ka rajaynaynaa unanka nagula qabto tartan noqo islaamiya ay joogaan naqiibkan iyo aska khudbaynayo si hadda aadamadooba askiyaynas ilaahay ka dhigo ibraahim shaacir shaacirka inas ilaahay ka dhigo shaaciruslam inas ilaahay ka dhigo ay ilaahay ka rajaynaa carafadan ba disi la yiraahdo muslimiintan waxaa ugu dardaarmaa inaan ducaysano ilaahay aan tuugno hididiila fiican aan muuqato baryahama farxadda aad bay u dhaqdhaqaaqday guula badanaa soo hoydeen intana min ilaahay inaas noo dhammaytiro ilaahay aan u kaalmayno ducana ku kaalmayno gaaladana habaar ilaahay ha halaago muslimiintana guul allaha siiyo saasaan leenahay insha allah hadii si la yiraahdo maxamed cabdulaahi khamiis suldaanka beesha jareer weyne jubbada hoose alxamdulilah maasha allah farxadda ciidda mubaarak waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan meelay joogaan hanii'an lakum fataqabala mina minkum sal acmaal khaasatan muslimiinta khaza ku nool ee ciidda hadda aan ciidaysan oo yuhuudda sanuudaha ay gandaal ku tuurayso waxaan leenahay sabra u dulqaata cadowgaas insha allahu tacaala dushiina waa laga qaadi doonaa muslimiin kale waxaan leenahay muslimiin yahay muslimiinta khasa loo danqado qasay joogaan yuhuuda haysata yuhuuda gumaadaysa maalin kasta octoobar octoobarta saddexaada loo socdaa hadda way dagaalamahayaan muslimiinta waxaan leenahay muslimiin yahay oo dwaalina u danqada ilmaha yuhuud ilmaha waxaan leenahay falastiinna insha allahu tacaala waad guulaysan doontaan maciinaan nahay garabkiina nahay waa idin la jirnaa bismillah tartankan maanta aan galnay horta tartan aan- aan galnay annaga noo kuway maanta maantay ugu horeysaa waan la tartamay tartanaan galnay waa un golihii nukhabada jubbada hoose laba q- loo loo qeybiyey gudoomiyihii afhayeenka la kala qaaday ani qeybtii waxaan ku jiray een, go- afhayeenkan ku jiray waana waxaan ka mid ahaa gruubkii een, ama majmuucadii waxaan ka mid ahaa suldaan cabaas maxamed xaaji guduud een, hadda een, gu- maj- taani ay- ayaa maanta hadda guuleysatay guulayna heshay insha allahu tacaala farxaddeen wax la koobi kara maaha maasha allah waa farxaddu waaye reenreen waaye waa tartanay Had- haddii mar la tartamaana xaqiiqatan qolo unba hel- helaysa sooma qol waa la heli qol helaysa walaahina way is- way dadaaleen Een, laba buund wax noocaasaan kaga sareen alxamdulilah bilcaalamiin waan ku faraxsannahay Een, waana tartanay wayna soo daba dhigteen anaga hataa haddii hal xabad anaga hadda aan gef aan qaldi lahayn bareejaan noqon lahayn marka way soo dadaaleen waxaan leenahay idinkana haniian lakum insha allahu tacaala lawlaabkiina badiya howshiina badsada een aqoontiina hor usii kordhiya dhammaanteena een rabbi waxaan leenahay yani zidnii cilman dhammaan muslimiinta caalamka ku nool waxaan leenahay ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal dhammaan guud muslimiinta caalamka ku nool mar labaad waxaan leeyahay muslimiinta caalamka ku nool waxaan leeyahay waxaan idin sheegayaa horta gaalo waa jabtay ilaahay waa jibiyey bish hadda carafa keligeeda meeqa mawduuci meeqa magaalo iyo meeqaa la qabto islaamka uu qabtay axbaadlay ka mid tahay bishii een, dilqaacida sidoo kale bishii ramadaan sidoo kale islaamka waxaa leenahay garabkooda soo gala een, u hiiliya u gargaara diinkiinii soo garab gala diinkiinii difaaca haddaad diinkiini difaacdaan ciziyaad ku noolaan doontaan haddaad diinkiini difaaci weysaan waa xamar kiiro waxaad xamar wax xamar wax kiiro waa u jeedaano boos la dhacaya boos la riixaya een, guri la xaaqaayo ummaddii la barakicinaayo islaamka waxaas ma qaba islaamka een, garab soo siiya saf dhankooda soo aada mucskaraadka buuxiya gaal la dagaalama gaal la xisaabta ma la dhihi lahaa muslimiinta dhammaan caalamka ku nool بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مقعي وسلطان عبدولي حسن مذوبيرو سلطان كبيش السد- جبوينك إن شاء الله تعالى عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال لما دك مسلمين تكون الدافع وحن ليها كل عام وأنتم بخير taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal insha allahu tacaala maanta aniga aad baan u faraxsanahay dareenkaygana lama soo koobi karo run ahaantii waxaan u malaynayaa waa guushii labaad tartankii labaad oo aan ka qayb galo oo idaacadda alfurqaan waana guushii labaad ay raacdo insha allahu tacaala gu- waa walaayada jubbooyinka markay isku jirta ee sheekh maxamed abu cabdalla uu waligi ka ahaa mar baan ka qayb galay guushana annagayna raacday guruub ahaan maantana waa mar labaad Een, farxadaha isku kay raaca waxaa weeye mar waa ciid oo maanta waa ciidul adxa mar guusha annagayna raacday mar waa dareemi kartaanoo labada kooxood laba nin oo salaadiin ah oo ameerika looga soo duulay oo maraykan inta looga soo duulay soomaaliya loogu yimid guryahoodii lagu lagu- lagu lagu dilay oo diyaarado loo adeegsaday ayaan maanta labada gruub ku kala magacaabna insha allahu tacaala annagana waxaan rajaynayna waxaa weeyaan in ameerikaan maraykan ka yimid waxaa weeye uu halkaan aan shahaado ku helno annagana waxaa weeye iyaga dabadooda waxaan sugaynaa inaan shahiidno insha allah isdhiibi mayno mise rooman qabsanaynaa iyo maraykan mise waa shahiidaynaa jazaaka allahu khayr waxaa weeye maanta ragga walaalaha ee ee maxaan ku rahdaa laga guuleystay waxaan u rajaynayaa insha allahu sanad dambe inay u diyaargarowaan inay hey u diyaargarowaan waxaan ka codsanaynaa idaacadda alfurqaan iyo waaliga jubbada hoose sheekh axmed abuyonis in odayaasha lagu celceliyo tartankan sanad walbo kulley idaacadda way qabataa marna jubbada dhexa waxaa way ka qabatay mar shabeellada hoose ka qabatay haddana waata maanta jubbada hoose ka qabatay in lagu soo celceliyo waxaan kaloo rajaynaynaa insha allah waa ka codsanaynaa waaliga iyo idaacaddaba in tartankan nogula daro qayb rami ah oo odayaasha ay ku tartamaan oo rami lagu galo ilaa odayaasha waxaa weeye waa dareemi kartaan oo meesha duulaan baa ka socda waxaa weeye suldaan cabaas iyo suldaan xasan ibraahim muudey gaalaa dishay jihaadkan marka maxaan ku irahdaa odayaasha qayb bay ka yihiin weli kaalinta koowaad bay ka yihiin aan dhihi karaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aad noogu dartaan qaybtaas ramiga ah aan codsan lehna anaga ka naqbo ahaan intaasa codsan lahayn insha allah dadka muslimiinta ah ee maanta ku nool caalamka waxa weeye maanta waxa weeye isdadan maahan maanta waa la kala baxay muslimiin iyo gaala loo kala baxay waxaa laydinka rabaa in maanta waa ujeedaan falastiin waxa ka dhacaya gaaladii iyada lafteeda waxay leedahay waxa maanta meeshan ka dhacayo wax binoaadinimada macnaha binoaadinimada wax ay ay fiirin karta maahan ay leeyihin mas wax binoaadinimo ma ahan macnaha waa iyagii allainay iyagana waxaa weeye leh dadkan sida loo gelaya si binoaadinimada ka baxsan wey dadka la laynayna waa dad muslimiin ah meesha lagu laynayo waa guryahooda dadka muslimiinta waxaa waxaan waxaan ugu baaqaynaa in maanta loo istaago jihaadka oo gaalada lala diriro annagana waxaan diyaar u nahay ilaa aan waxaa weeye kelimada raayada tawxiidka aan ka surno roma insha allahu tacaala inaan camalkan wadno insha allahu tacaala jazaka allahu khayr بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا وكم بالله ومقعية ويس إبراهيم شريف بشير أهنا ويسكا أشراف جبضة هوسة ما أنت وحان قلني ترتن وقار واه وديالك دخنك جبضة هوسة أنا أكرب صفني لبكوح labadaas kooxa ay kala hogaaminayaan suldaan cabdiqani iyo suldaan sheekh maxamed oona kala ah afhayeenkii gobolka jubbada hoose iyo gudoomiyihii suldaan cabdiqani oo ah gudoomiyaha gobolka jubbada hoose oo wata kooxdii laga magac baxday xasan ibraahim muudey iyo macali maxamed oo wata asna afhayeenkeenii ah kooxdii la magac baxday suldaan cabaas waa tartanay muddo dheeraan tartamaynay waa laisdegday waa la dagaalamay waa la dadaalay marka insha allahu tacaala nin walba wuxuu lahaa amaad guul daraysataa dad guul u fadhiyey kooxda kooxda kaleba cid guul u fadhida ma jira masaan dareemayo aad baa loo nacay cid walba cidda kale guusha u tiirinayso islahaadniya waa amaan lagaa guulaystaa xaqiiqatan marka inta laga baxay nafkeyga casarkii waxaa is lahaa amaan iga wataa hadda aadaan u farxay markii layiri macnaha idinkaa guulaysteen xaqiiqatan haddee guusha ilaah baa bixiyo waxaan aaminsanahay ilahi inuu la raaciye marka insha allahu tacaala aad baan u faraxsanahay maadaama aan tartankeenii maanta insha allah dheeraa aan galnay aana ku guulaysana haddaan nahay kooxdeenii oo la magac baxday suldaan cabaas shahiidkeenii walaalkeenna ahaa suldaan cabaas uuna hogaaminayay afayeenka gobolka jubbada hoose suldaan macali maxamed oo aan ka mid ahaa insha allahu tacaala haddana waxaan leeyahay maadaama lagu jiro bishii barakeesneed ee carafo maantana aan joogno iidii weyneed ee carafe aan u tartanay tartan diimeed iyo tartan maadi midba labadaba isku dar maanta insha allahu tacaala waxaan ka dareemna meesha in insha allahu tacaala nashaad badan farxad badan insha allahu tacaala taariikhe badan nin walba waxbaa ka maqnaa tartanka muddada uu socday muddo dheer ahaa waxyaabaha igu yaabka badnaa oo isoo jiita waxaa ka mid ahayd waxyaaba aan hore u maqlin baan ku maqlaybo sida macnaha biyaha haddii ay wax biyaha dhexgelaya oo aan macnaha oona qoyeynin aad baan oola yaabanaa su-aashaas oo kale ileeska ama waxaa lagu fasiray ama iftiinka waxaas dhagax miya hataa waa islahaa maxaa waay waxaan biyaha dhexgelaya aan qoyanin waxyaaba kaloo aan la yaaba waxay ahayd wax lagu leh aan soconaynin waa la yaabanaa wax lagu leh aan soconaynin wax lagu leh aan soconaynin waa jiraan ma umalayn jirinba marka waa ogaaday maanta wax lagu leh aan soconaynin waxaan lagu sheegay miiskoo kale marka maasha allah waxyaabaha igu yaabka badnaa kamid ahayd waxyaabaha kale oo naga hoos baxday waxay ahayd waxyaaba aan annaga hore u dhegeysan jirnay oo icdaadeena alfurqaan aan kala soconay sida macnaha barnaamijkii la magac baxay tacabka iyo tacliinta jamaame tiya waxaan naga weydiiyey maanta waana sheegi weynay taasna waxay u dhigantahay dadaal xumo xaggeena ka amaatay hadda kadib waxaa loo diyaar garooba idaacadda alfurqaan hadduu barnaamij ka baxo nin walba buugiisa qalinkiisa inuu qaato diyaarsado mustaqbalan amaa la isweydiiyaale macnaha iyo haddii oo ay meel wax ka dhacaan oo islaamka ku guuleysto gaalada dhawaato la gaarsiiyo iyadan in taariikh la xuso ay noqoto la qorto leanna maanta waxyaabaha la isweydiiyey ka mid ahayd insha allah waanahan hareer martay aad baynu hareer martay marka annaga nafkeena dad hurdayo soo kacana hadda insha allahu tacaala waxaan had kadib u diyaar garoynaa barnaamijyada alfurqaan ka baxaya iyo waxyaabaha taariikhda oo caalamka ka jira inaan qorno insha allahu tacaala tariibiyada dambe oo tartamadana inaan insha allah haddii wax nalaga weydiiyo aan ka jawaabna rajaynayna insha allah maadaama ay ciid tahay muslimiinta waxaan u dirayaa horta salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka dal iyo dibid ciddii joogto gaar ahaan waxaan dadka u dardaarmi lahaa oo magaalooyinka kala joogo inay kasoo raadiyaan ciidaha walaayaadka sababtoo ah farxadaha ka jira walaayaadka lagu iiday haddaa aragto waad yaabe maxaa yeele sida laiskugu tahniyeynayo jaceylka iyo maxabada isxawadsaarka waad la yaabaysaa macnaha ma jirto meelaha kale ma jirto amnigan ma yaalo meelaha kale insaan loo iido ma ka dhacdo marka waxaan ula dardaarmaya dadka daafaha jooga ama ha ahaado dadka maanta ee kasoo jeeda gobolkan jubbada hoose ama gaar ahaan jamaame oo dibadaha jiro wakhtiyaalka iidaha iyo inay meelaha amniga ka jira amaadaan insha allah ay usoo iidaanaan insha allah way kula dardaarmi lahaa dadka kismaayo iyo xamar oo kala jooga iyo inay meelaha usoo iidaan sababtoo waxyaabaha meeshaan ka jira hadda jamaama kaligeed hadda waxaa kusoo iiday siddeetan iyo dhowr tuulo oo ku hareersan ayaa kusoo iiday hal musallaan lagu wada dukaday waxaa laga yaabaa dad deegaanka wada joogay oo aan muddana is arkin inay maanta is arkeen insha allah farxado badan wada qaybsadeen isa salaameen isku tahniyeeden hataa salaanta waad dareemi kartiin macnaha dadka muslimiinta is salaamaan waxbaa ku jira ajraa ku jira ajir badanaa laga helaa salaanta insha allahu tahaabu taxaabu salaam wax isku hadiyaya marka insha allahu tacaala dadka waxaan aan kula dardaarmayaa daafaha ee dunida joogo inay waqtiyada ciidaha meelaha islaamka uu ka taliya ay usoo iidaan gaar ahaan haddana kuwa soomaaliya jooga muqdisho iyo baydhabo iyo kismaayo iyo boosaaso kalene inay usii eedaan walaayada xaggeeda ay arkaan wax ka jira jaceylka ka jira iyo diinta iyo macnaha alxamdulillah nashaadinta iyo fahmada iyo jaceylka ka jira inay fiiriyaan ay nala arkaan waa jeclaan lahay insha allah aad ayuu mahadsan ugaas ibraahim ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان iminka waxaan u yeerayaa sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isaga ayaa xafladda noo soo xiraya wixii abaalmarinna ahna bixin doona biidni illahi alkariim بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية allah subxaanahu wa tacaala baa u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala na abuuray na khalqiyey naga dhigay dad muslimiin ah allahaas baa mahad iska leh baad alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaan u mahadcelinaynaa dhaqanka islaamiga ah ah dad maanta u taagan shareecada rahmaanka barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo tadbiiqeeda u taagan ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilaykum intaas kadib walaalayaal mahadiliinta kadib maalmahan saaad dareemaysaan dhaqanka islaamiga ah waa halkan ugu socday tartan lagu tartamayo kitaabka allah subxaana wa tacaala ee sunnadiis lagu tartamayo ayaa halkan ka socday waxaan u qaybsanaayeen laba majmuuco majmuuco waxaa lagu magacaabayay majmuucatu suldaan cabaas iyo majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey labada majmuuc intii aan gelin waa labada suldaan oo salaadiinta ay la baxeen ama magaca ay la baxeen waa laba suldaan walaayada islaamiga ee jubbada hoose bay ku shahiideen waxaana duqeeyey maraykan iyo khulafadiis ayagoo u taagan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala tadbiiqiis iyo fuliintiis bay ku shahiideen dhaqankana maanta waxay la baxeen dadkii maanta wadadii ilaahay subxana wa taala ammaanay ku shahiiday magacyadooda baa ayagana magaca ka dhigteen jazaahum allahu khayran baan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo intaan kadib markan waxaan rabaa walaalayaal maanta wax lagu kala hormaraayo muhiimadana leh waa diinta allah subxaana wa tacaala wax lagu kala tartamo waxa u muhiimsan kitaabka iyo sunnada fabidaalika falyatanaafasu sidoo kale walaalayaal cilmiga iyo barashadiis iyo markii laga sheekeeyana allah subxaana wa tacaala baa noo tilmaamay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaab nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad dareemaysaan waxaa lagu yidhi waqul rabbi zidnii cilman maanta markaan cilmiga la siyaadsado oo la barto lagu camalfalo waa min addiin maanta markaan dhaqankeen in maanta shareecada rahmaan ku tartamaan guulba noo tahay ilaahay subxana wataala noo soo hoyey waxaan leenahay markaan kudeesho ayay mudan yihiin dadka maanta ee ka maqan waxa kudeesho u mudan yihiin dhaqankooda inay ku daydaan ay shareecadooda bartaan ay ku camal falaan barashadana min almahdi ila luxdi markii dhalinaysa laga bilaabo ilaa aad ka geeriyoonayso barashada waa taagnaanaysaa waxaan leenahay markaan guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka dhaqankan maanta halkan fadhiya oo islaamiga ah mas-uulka ay u yihiin waxaad arkaysaan dhaqankiinii oo mas-uulka idin ahaayeen diinta ku tartamayaan waxaa layidhi moogtahay hashe weyn haddii durduriso aaranka isagana waa kasii daran yahay markan waxaa laidinka doonayaa in maanta dhaqankii maadaama u tartamayaan diinta ku tartamayaan inaad ku dayataan idinkana aad ka dhabaysaan diintina aad barataan ay ku camal fashaan ayaa la doonayaa waxa maanta lagu kala horumaraayana waa kitaabka iyo sunnadu way jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay maanta iyadoo ciiddii aan joogno ciidul adhaa almubaarak nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamadda wuxuu yidhi madiino galay dad ciyaarayo ayuu arkay markaasa wuxuu yidhi mahad u ciyaaraysaan waa laba maalin oo hori aan u ciyaari jirnay weeye naba markan wuxuu yidhi waxaan idinkugu bedelayaa laba maalmood oo ka khayr badan waa labadaas maalmood oo ka khayr badan waxaa weeye ciidul adhaa iyo ciidul fidra marka maanta waxaan joognaa ciidul adhaa almubaarak waxaa markan taqabal allaahu mina wa minkum saalih alacmaal ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo ciidda iyo khayraadka iyo wanaagga iyo aan samaynay ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo ilahayna waxaa weydiisana subxaana wa tacaala in ciiddan ciiddada kale barwaaqi iyo nabad iyo ilahay nagu gaarsiiyo si gaare laakiin waxaa maanta halkaan ayagana ugu mahad celinaynaa bahda iclaamka alfurqaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran barnaamijkan oo aad maanta ku dardargelinaysaan dhaqanka islaamiga ah ayadoo maanta dhaqan uu jiro magac dhaqan ku magacaaban ay ku tartamayaan odobka hebel iyo dastuur hebel iyo waxaas ku qoranaa iyo kitaabka lagu macmalfalka saacaddan joogno iyo waxaas ku tartamayaan maanta dhaqankeena waxay ku tartamayaan kitaabkii barashadiis iyo ku camalfalkiis maanta marka waa la kala tagay isku meel lama joogo markan dhaqankan iyo dhaqankaas markii la fiiriyo wax laysku miisaaliyo ma aha ilaahay subxana wataala ku mahadsan oo maanta na gaarsiiyey oo inoo suurtageliyey baa ku mahadsan waxaa leeyahay markan jazaakum allahu khayran wa akhiiran markaan waxaan warkay kusoo gebagabaynayaa maanta halka aan ka wadno aan ka sii wadno barashadaan labalaabno dadka aan ku tadargelino sidii dadkan u noqdaan dad maanta kitaabka iyo sunnada ku dhegan si u noqdaan fajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسي وحا وها واليغا ولاية إسلامي آه جبادة هوسه شيخ أحمد أبو يونس oo kelimadan qayimka ah ka jeediyey gunta iyo gunaanadka tartan aqooneedka xiisaha lahaa ee dhex maray odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markaan waxaan isla soo gaarnay wakhtigii ugu dambaysay oo ah xilligii aynu ugu talagalnay in aynu halkan ku bixinno abaalmarinada odayaasha ku wajahan oo dhammaantooda ay ka siman yihiin kuwa guulaystay iyo kuwa natiijo ahaan wax aada u hooseeya looga horeeyey waaliga ayaana hadiidaha noo bixin doona insha allah ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد وهجاك قرن وحاسو قبقبوبي hadiyad bixinta tartanka odayaasha dhaqanka ah ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose odayaasha aada bay u faraxsan yihiin waxaana la siiyey hadiyado ay ka mid ahaayeen macawuus sabar ah cimaamad iyo catar waxaana hadiyadda gacantiisa ku bixinayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yoonis marka ay hadiyad bixinta ay soo idlaatay wariyaheena maxamed qaasim waxa uu mikrofoonka raadiyaha alfurqaan la dhex qaaday qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay tartanka xiisaha leh ee aynu ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxaa aadar waan dhowahay idaacadda alfurqaan khayr lahansiya waan idinka mahadnaqaynaa shaqada iyo dadaalka badan ee muslimiintu u haystaan intaa kadib hadiyadda ay wilaayada jibada hoose islaamiga nagu abaalmarisay nuqaab ahaan waan ku faraxsannahay waxaana muuqanaysaa waxbarashadii maartayay in loo soo wada jeedsaday oo qof yar iyo qof weyn ayna kala lahayn marka annaga waxay noo leedahay runtii qiimo gaara annagoo nuqabadiya inaan maaragtay intaan ku tartanno aqoon diineed iyo aqoon guud maaragtay nalagu abaalmarinayo oo tashjiicin iyo dhiirigelina loo samaynayo waa wax aad iyo aad loogu farxo waana sii dadaali doonaa annagoo ilahay dartii maaragtay naga tahay maxaa yeele nuqabadu si gaara waxaa looga rabaa inay aqoon-yahano noqdaan waayo ummad badan oo muslimiin ayay xuku- ay maamulayaan oo xukumayaan marka faaqidu shay laa yucdii shay qof aan aqoonin muxuu sheegi gacanti dhaqan baa wax dhaqda marka annagu wax aan wax naqaano ayaan dadka odayaasha iyaga kaa af badan haddii reer baadiye dadka baadiye dadka dhaqanka horaa waxaan arki jirin bay war ku dhahayaan adna inaad dhahdaa la rabaa qaala allahu tacaala iyo qaala rasuul sala allahu alay wasalam marka hadiyadan iyo fursadani fursad qaali ah oo aad noo farxa gelinaysa oo na dhiiri gelinaysa weeyaan jazaaka allah khayr adeer natiijadii ka waran natiijadu horta dee shala sheegay lama majmucaan ahayn oo saaxiiba ah oo tanuqabadiya marka waan isku natiijo dhaweyn oo maaragtay waxaa lagu kala nasiib baa lagu kala badiyo imtixaanku isku mid boqolkiiba boqol lama noqde haddii xataa la noqdo waa la kala saaraaya marka dhibco aad yar bare ku kala baxeen wabilahi towfiiq macallin maxaad kusoo dhaweyd cabdilfurqaan bada farxadaada ka waran oo barnaamijka kuu leey maadaama hadiyada qaaliga oo ay kugu su-aadeen ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ان شاء الله تعالى اولا وحنا يا مسلمين تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال عيد وناكسن والله اي فرحديد اد بي اد بي معناها وسريسا الهي بانكم كمهاتن سبحانه وتعالى اداما الهي كتابك كتر سني الهي سبحانه وتعالى انه وافجيي الهي بانكم كمهاتن سبحانه وتعالى فرحد مركم مد لكوبي كرما ولا maxaa kusoo jeeta marka oo meesha ku arag saaka waa subax ciida kolley alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad baan ugu faraxsanahay waxyaalaha is- oo walaalaha ay hadiyadda u bixiyeen oo walaalaha ay siiyeen odayaasha aad baan ugu faraxsanahay waana waxyaalaha isoo jiitay ayaa aad u- ugu jira alxamdulilah rabbi alcaalamiin maxaa fariinahoo diraysan hadaba ciidul adxa ay tahay si gaar ayaa u salaame alxamdulilah rabbi alcaalamiin kuwa ciidul adxaa waxaan salaamayaa dadka muslimiinta dhammaan meesha ay joogaan gaar ahaan waxaan salaan u dirayaa iyo tahniyad walaalaha mujaahidiinta toqoorta ku jira buraha golis ilaa iyo laamo waxaan leeyahay jazaahu allahu khayra aljazaa ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kullu caamin wa antum bikhayr baan leeyahay insha allahu tacaala ilaahina waxaan weydiisanaynaa nasri iyo guul ilaah inuu nas siiyo cadow gaajabayna ilaahi subxana watacaala uu dhammaystiro ayaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد run ahaanti aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waa ujeedaa hadiyadiina loo ballan qaadan la siiyey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waad ujeedaa macwiisyada qaaliga ah haddaan bacda ka fiiqanayaa insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweyneynaa mar walba ina loo qabto arrintan oo kale ina loo qabto waan soo dhaweyneynaa insha allah aad baa looga faa'iida aad aad iyo aad hadda bacda ka fiiqanaya hataa waxaa weeye ma rabo inaan dhigo dhulka inaan dhigo ma rabo si doonaya tahniyad iyo hambali u diraya waxaan hadiyad gaara u dirayaa mujaahidiinta suquurta ku jirto taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ayaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan insha allah waxaan rajaynaynaa ciidan ciideeda inaan ku ciidno magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo kismaayo insha allahu tacaala
aad iyo aad aad u sareysaa maasha allah umad lasoo koobi kara maaha maxaa yeelay shalay tartan baan galnay haddana insha allah waaligii wilaayada jubbada hoose shaawo yunis ayaa wuxuuna guddoonsiiyey hadiyada qaali ah insha allah waana uga mahadinaynaa bacdillaah waxaan leenahay insha allahu taqabal allah saalix alacmaal mina wa minkum muslimiinta waxaan si guud fariin u dirayaa awalan meel walba ay joogaan inxaa ilcaalim waxaan leeyahay maanta waa maalintiinii waa maalintii diinta islaamka ay noo doortay xilli jaahiliyada ciyaar iyo waxyaabo kale lagu mashquulayay hadda waa maalin maanta yowmal adxa al- al akbar ciidul ciidul adxa al akbar ay tahay waxaan leenahay hanii'an lakum meel walbaad joogtaan waxaan idinku baraarujin lahay in aad soo ducaysaan walaalihiina muslimiinta oo mujaahidiinta meel walba ay joogaan khaasatan waxaan leeyahay insha allahu waxaa warkii ugu soo koobi doonaa akhsaana insha allah xatman saycuud walaalaheena falastiin ha loo duceeyo in cadowga ilaahay uu ka dulqaado yuhuudda sahyuunigana ilaahay uu jebiyo welidaa sidoo kale waxaan duceynaynaa ama walaalihii aan leeyahay loo duceeyo mujaahidiinta bariga afrika ka dagaalamayo insha allahu ciidaan ciideeda farxadan oo kale inanuglu ciidaan dadka khaarijul wilaaya ku nool saas ayaan insha allahu leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhow waa dhowahay idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay saaka farxad saa'id ah ujeeda ka muuqata maxaa u sababa aadaan u faraxsanahay maxaa yeele tartanaan shalay galay insha allahu tacaala waa insha allah guushaan la raacday gruubkeenii insha allah waxaan hadda la faraxsanahay marka saaka waxaa liisii dhar ciidaa liisii insha allah macawiis quruxsan camaamad quruxsan oo aan maanta kurka qaybgelayo ciidu insha allahu tacaala marka waxa aada u fiican wadaga maasha allah macawiis birmo oo macnaha oo aad tayo u lahaan wata maasha allah waxaan fariin dirayaa insha allahu tacaala eh, walaayadiinii iyo iclaamkii soo gabahaystay oo tartanka odayaalka oo macnaha eh, ugu yeeray haddana hadiyadda guddoonsiiyey waxaan leeyahay jire ee jooga insha allah ilahay hadan barakeeyo gaar ahaan waaligeena abu yunis waxaan leeyahay insha allahu tacaala ciid almubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal idaacadda alfuqaarna waxaan leeyahay tii jirtoo joogta allah idinka dhigo waana daaweyseen maasha allah سلطان حيدر كسلو aad baa u faraxsanahay alxamdulilah ilaah u mahad celinaynaa maanta oo ciid ay tahay ciidda carafa ay tahay oo ilaahay xaggiisa ka weyn tahay muslimiintana ay u weyn tahay anakana waxaan noo maanta xafiladii oo aan galnay shalay maalin ee tartanka ahaa oo lagu guuleystay oo maantana la bixiyay hidideed aad baan u faraxsanahay Ee, si guud ahaan muslimiinta waxaa leeyahay ee, laga faa'iidaysto maadaama maanta ciiddii wanaa ciid u weyneed ay tahay in loo duceeyo mujaahidiinta inay guuleystaan waxaa waajib nagu ah inaan u duceyno garab istaagno aad baan u faraxsanahay بل هديد الوسيء فرحتي كورة دتك غرام أركي بعاك سيفرو بهرك سيك والله الحمد لله معنا وآد آد maxuusti hadda ku ciidi lehna salaada u aadi leheen iyo cumaamadeeda nala siiyey barfuunkeeda isla jiraan waaliga jubbada hoose abu yuunus iyo makaatibtiisana aad baan ugu mahad celinaynaa Ee, daacadii daadihinaysa alfurqaan waa u mahad celinaynaa waxaa leenahay ilaahay ha barakeeyo miisaankooda alla ku kabo aad bayna ugu farxiyeen ayakana alla ka farxiyaa leenahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، نيو وان سكودة وهي إذاعة الفرقان وان وهم لينا وحنا الكان هم لي تهنيد قدرنا دمان مسلمين تا كعيدة يسد فها عالم كوحنا لنا هاي إلهي هيدا بركة قاصة ريف فلسطين ومان تأرين بدن أيضا كعيدة وحنا لنا إلهي عدو هيدا كور قاضو نيو هو آه، إن شاء الله يودياش هذا ترتم بيجلين ترتم كأيجلين هذا هديوين بعمنا هلا متيستي هديوين كو بحيي واللي ولا يدا جبهة هوسة أبو يونس gacmahaanu ku wadanaa inaan ku ciidnaana diyaar u nahay dee soomaaliya saa ka wacyiga ka jiran waad arkaysaayo annagu waxaan ku jirnaa waqti jihaad waqti waxaan ku jirnaa macrakaad socdaan mujaahidiinta suufuta war ku jirna waan u duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay haydan barka ilaahay haydan guuleeyo gaaladii murtadiintana allah naga jibiyo dhammaan hadda ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ee walaayad kala duwan ku ciidaysan waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak فرحتي بدك كورن هديد الوسيء ولي تنو كلا فرصة دان كلا مسامر فرصة نوعان aniga umaya een, hadiyad aan tartan ku helay waa markii igu horeysay had hadiyadaha ma tartanka lagu helna way ka qaalisan yihin wayna ka fiican yihiin kuwa kale marka waa markii igu horeysay waanu ku faraxsanahay anigoo ah suldaan maxamed carab suldaanka beesha dagoodiye aad baan ugu faraxsanahay فرحتي لبسكو lama soo koobi karo maasha allah maasha allah ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan u mahad celinayaa allaha subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeya qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo sanadkan aynu marti u ahayn taabangelisayna barnaamijkan xiisaha lahaa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo taqabal allahu mina wa minkum صالح الأعمال في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان